dunida muslimka waxa uu hadda marayaa xilli adag iyadoo dalal dhowr ah ay dagaallo ka socdaan halka bulshooyinka muslimiinta qaarkood ay dhibaato kala kulmaan dalalka ay ku tirada yar yihiin haddaba waa maxay kaalinta ururka iskaashiga islaamka su-aashaas iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheere uu weydiiyey danjire cabdirasaaq siyaad cabdi sancaani oo ah ergeyga joogtada ah ee dowladda soomaaliya u fadhiya ururka iskaashiga islaamka ee fadhigiisu yahay magaalada jidda ee dalka sacuudiya carabiya
maxamed waad mahadsan tahay shan iyo labaatankii bishii hore ayaa waxaa ka dhacay golaha loo dhan yahay maaragtay umam mutaxida amba united nationka magaalada new york waxaa berber socday shirar oo lahaa ururka iskaashiga islaamka iyo un ta ay wada lahaayeen oo qaar ka mida ay khuseynayeen soomaaliya marka kuwaasna anagu u imid umaan soconin kan kale ee guud ee maaragtay ururka loo dhan yahay laakiin waftigaad la socotay soomaaliya waftigu wax kasoo ababaxay muqdisho lakiin anigu jiddo oo ah xarunteedaan ka yimid marka gudahan kaga soo biiray baan ka soo raacin muqdisho waan gartay marka wixii aad idinkii qaramadooda ka wada hadasheen haddaad tihiin ururka islaamka maxay ahayd waxaa jira dhammaan wadamada islaamka oo ay sii xubinta ka ah waxay ka mid yihiin sidoo kale jamciyadda qaramada midoobey ay ka mid yihiin marka waxay iska arkaan inta shirku socdo iyaga si gaara isu arka laakiin labada xogaya guud baa iyagu marmar is arka inta badan waxaa loo yimid waxa la yidhahdo kooxaha xiriirka oo wadamo badan oo soomaaliya ka mid tahay daneeyo isha gaara ku haya kuwaasaa isku arka si maaragtay shirdaceedyada isku arka marka kulmad noocaas ilaa toddoba gaaraya ilaa heer wasiir ahaa ayaan ka qayb galnay oo ka dhacay new york marka waxyaabihii aad culayska saarteen maxay ahaayeen sanadkan waxaa u badnaa meelaha ay ka jiraan xasaradaha sida muslimiinta laga tirada badan yahay borma ama myanmar oo aad iyo aad ugu dhibaataysan waddanka bangaladesh waxaa ka mid ahaa dadka muslimiinta igoor loo yaqaano minoritiga jinaha dhibaato lagu hayo gobolka asami india kashmiir iyo india xaaladooda kacsan iyo wadamada kale xubnaha ee carabta dhibaatooyinka libiya yemen syria meel aan la taaban ma leh waayo boogo badan baa ku yaala jirka dowladaha islaamka ah waxaanad moodata soomaaliyeed inay ka mid tahay kuwa ugu khafiifsan hadda waan gartay soomaaliya wala iman doonaa haddaynu ku bilowno labada lagu hadlaa inta badan yahay inkastoo saa sheegtay boogtu ay weyn tahay oo meel walba ay gaadhay ta rohingaha iyo tan wigirka shiinaha aanu ku bilowno shiinaha tashiinaha nasiib darra waxaa ah inay diblomaasiyada shiinuhu ay shaqo badan qabatay isla markaana urur ku qaybsan yahay qaar raba in la cambaareeyo iyo kuwa doonaya in si diblomaasiga lagu xaliyo marka kala qaybsanaantaasi waxay keentay inaanu go-aan xoog badan ka soo bixin waxaana nasiib wanaaga inay dowladda china ogolaatay ugu dambeyn laba arrimood inuu wafti soo booqdo ka socdo ururka iskaashiga islaamka oo ay u furaan meelihii farta lagu fiiqayey iyo sidoo kale inay markii koowaad ay ogolaatay heerku doonaba ha gaadhee inay kala hadasho dadka turkiga dowladda turkiga oo dadkaasi asal ahaan dhiig wadaag ay leeyihiin waa gartay maraykanku wuxuu cunaqabatayn saaray qaar ka mid a saraakiisha layihi waxay dhibaato u geystaan dadka wiigirka arrintaasi ma idin kaalmaysa waxaa ka horeysay hay-adda xuquuqul insaanka united nationka oo geneve oo aad u cambaareysay midooda yurub baa ka horreeyey waxaa ka horreeyey beesha caalamku aad bay in badan u cambaareysay laakiin xogta ay hayeen dowladaha islaamka siiba dowladda turkiya xil iska saartay way ka horeysay waxaasoo dhan waana ka badnayd saas oo tahay haddana awoodda ay china leedahay maanta darteed laguma dhiiran karayn in afka lagu ballaariyo oo si caadiya loo cambaareeyo iyadoo la eegayo xiriirka dhaqandhaqaale iyadoo la eegayo xiriirka dowladuhu ay si gaar ula leeyihiin iyo iyadoo la diidayo in dhinac loo bato marka waa la ogyahay dhibaatada jirta laakiin mowqifkii ay dadka shucuubta islaamka ay u hanqaltaagayeen lagama qaadanin waan gartay intayna soomaaliya u taagin si kooban rohingahaga war
rohinga bishii may laba kun iyo siddeed tobankii shirkii wasiirada arrimaha dibadda ayaa ka qayb galay bangaladesh waananu tagnay wafdi aan ka mid ahaa oo ilaa heer wasiir wasiir ku-xigeennu hogaaminayay xitaa waxaa loo qaaday wafdiga meesha cox bazaar oo ah meelmaha xarunta ay ku urursan yihiin dad aad u tabaaleysan oo tacadi badan loo geystay isla markaana la inkiray inay xitaa waddanka u dhasheen marka dowladda bangaladesh oo shirka martigelinaysay ayaa waxay hor keentay golaha wasiirada la ansixiyey hindisi sharciyadeed fara badan oo markii dambe qaraar isu bedelay oo ahaa in kow kaalmo la geysto in cadaadis lagu saaro dowladda myanmar oo ay ka taliyaan niman budistayaal iyo askar macangiga waxaanad moodaa inay shirka u dambeyn new york soo dabceen isla markaana aad mooday imaka inay mararka qaarkood generaalkii dadka xasuuqayay ayaa wuxuu lacag ku bixinaya masaajida la dhiso isagoo doonaya wejigiisa inuu qurxiyo laakiin weli meel fog bay arrintaasi taagan tahay waanu ka xunnahay waan gartay dhinaca soomaaliya haddaynu nimaadno ururka iyo wada shaqaynta dowladda soomaaliya ama taageerada ururka siiyo dalka soomaaliya taageerada in ururkasi intaana sheegin waxaa ka horeysa taageerada ay dadka soomaaliyed iyo dowladooda ay siiyeen way kamid tahay kow fikradii lagu aasaasay inay kasoo ka timid maskaxdii madaxweynihii ugu horreeya soomaaliyeed aadan cabdullahi cusmaan isaga ayaa booqasho ku yimid magaalada jiddo oo carun xarun u ahaan jirtay sacuudiga berigaa bishii august labadeedii kun sagaal boqol labiyo lixdankii fikradda ururka lagu aasaasayna isagaa ku dheliyay boqor faysal xaqiiqada dad badan baan ogeyn laakiin waxay kusoo bixi doontaa buugga o i c oo la daabici doono konton guurada ururka aasaaskiisii oo bishii sebtembar loo dabaaldegay dhowaanna sacuudiga lagu qaban doono ururku xilligii ay dagaaladii sukeeye ka jireen wuxuu ka geysan jiray kaalmo bidaanim bini-aadanimo oo aad iyo aad u baaxad weyn oo meelo badan gaadhay oo ay ka mid tahay dibudhiska iskuullada ka mid tahay ceelasha raashinka dadka barkacayaasha ah iyo shirarkii dib heshiisiinta iyo doorashooyinkii oo dhammaan uu goobjoog ka ahaa waxaa jira dabcan waxyaala caqabad ku ah in kaalintii uu lahaa qaranka soomaaliyeed uu ku yeesho oo ay ka mid tahay lacagaha diinta ee joogtada ah oo dhowaan la bixin doono oo ilaa laba milyan gaadhaysa oo xilligeeda burburka ilaa lix milyan oo hore laga cafiyey taasa waxay keentay inay kootadii ama shaqaalaha u shaqeeya xogeeyaha xogeynta guud amba madaxda kaalayaasha inaan waxba lagu yeelan waxaa kaloo jira waxyaalaha ay dadka soomaaliyeed ay ku faani karaan in guddiga dhexdhexaanideed ugu weyn ee o i c ay ku faanto ee labiiyo toddobaatankii heshiisiyey bakistan iyo bangaladesh amba kala guray inuu ahaa guddi ay soomaaliya madax ka ahayd oo ilaa haddana o i c recordkeeda ku jira loona yaqaano guddiga lixda ah amba guddigii lixda nin oo wasiirka arrimaha dibadda xilliga ah uu hogaaminaya cumar cali taqaali marka wax badan baa la isdhaafsadaa waxna inagaa u qabana oo teena ka badan waxna way noo qabtaan danjire cabdirisaaq siyaad cabdi sancaani oo ah ergeyga joogtada ah ee dowladda soomaaliya u fadhiya ururka iskaashiga islaamka ee fadhigiisu yahay magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya oo u warramayey waryaheena maxamed cabdi sandheere dhegaystayaal waraysigaasi oo dhammaystiran waxaad ka daawan kartaan barnaamijka qubanaha v o a